Shirweynaha Urur Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika labada kun labaatan iyo shan ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan saddex boqol iyo konton ergo oo ka kala socota dalalka ku mideysan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika ayaa sanadka diiradda lagu saarayaa xoojinta iskaashiga iyo horumarinta aagga wax soo saarka ee dalalka xubnaha ka ah ururka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo si rasmi ah u daafuray shirkan ayaa ka warbixiyey sida soomaaliya ay uga go-an tahay in ay door muuqata ka qaadato horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga wadamada ku bahoobay ururkan soomaaliyan ay hadda rabto inay rool muhiim ah oo muuqda ay ka qaadato waxay tahay sidii loo sii dhaqangeli lahay loo sii dhaqaaji lahay ummaddu in ay gaarto barwaaqo prosperity iyo isku milan mid ahaansho ee dhinac walba ah soomaaliya qeybteeda ayay taas ka qaadanaysaa iyadoo duruufeeda gaarkaana la harjadaysa islamarkaana waxaa kala dhexeeya bariga afrika muxuu ahay kala shaqaynayso waxaan rabaa inaan kusoo gunaado hadalkayga hambalyo aan hambalyaynayo bogaadinayo shirka labaad ee ecom oo aan leeyahay sanad kastaa waa in wax cusub oo lagu farxo oo dhagaha dadku ay ku farxaan inaan lagu sii kordhiyo maalkaasna laga sii wado waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed inay la qaataan bulshada bariga afrika calayska ah hal biibul iyo hal mustaqbal inuu na hogaamiyo fadhigan maanta aan fadhina iyo fadhiyada kale iyo guud ahaan habnololeedkeenna iyo businesskeenna ganacsatadeenna waa inay busineskooda u qaabeeyaan inay la jaan qaadaan businesyada ka jira east africa ma aha oo keliya haddaan aniga busineskeyga kenya ama tanzaniya ama uganda ama aan ka furto inaan shuruucda iyo nidaamyada waddankaas jira aan u hogaansamo ka sokow qaabka iyo dhaqanka iyo habsocodka busineska inaan la jaan qaadno wasiirka siduu uga dhawaajiyey hadaatay jaamacadda ummadda soomaaliyeed guud ahaan jaamacadaha soomaaliya gaar ahaan jaamacadda ummadda soomaaliya jaamacadda ummadda soomaaliyeed inay xoog badan geliso horumarinta luqadda sawaaxiliga oo ah luqadda east africa ay leedahay shirkan ayaa muhiim u ah fursadaha lagu xoojinayo ganacsiga maalgashiga iyo xiriirka dhaqaale ee dalalka xubnaha ka ah ururka